bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal heraafayla weli ha ka dhawaasina warka hiraanma idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal qodobada warkaananka doorkan weliba ku mid ahaa ra-iisul wasaare rooble oo amar deg deg a siiyey taliyaha nisa maamulka hirshabeelle oo ku hadlay hoobiyaashii kadhihi jowhar guddiga doorashooyinka heer federaal oo hasaaray jadwalka cusub ee doorashada soomaaliya oo ku qiybgalaha tashirgeegku ku furmahay magaalada qaahira dagaalku dhihi duleedka kismaayo iyo faahfaahin lagu helaaya shir sababay dhimashiyo dhaawac oo ka dhihi dowladeegaanka soomaalida heraafayl dhegeystayaal weliba waa hiraabnimo axad dhow taariikhda weliba ka beegantaa shanta bili sagaalaad ee sebtembar sanadka lamada kun iyo labaatii kood dhegeystayaal intaas weli haayna qodobada warkaan hiraabtaanka doorkan dhegeystayaal ka dhawaaday yoogi oo faahfaahsan heraafayna dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weliba uusa ku hadlayay kiiska ikraanta haliil faarax oo dhawaanisa iyo sheegtay inuu dileen al-shabaab rooble weliba sheegay in lanka qanca korno xogtihii eeda nabad sugidda yaa bandhigtay oo la aqbalo korna weliba uusa farayay agaasimaha nisa inay fartii seedka saaca gudaasho usa ku gudbiy warbixin dhammaystiran si tilaabo lanka qaad ahaani ka dambey falkaas saasaata rooble welibaan ka baaqay shacabka soomaaliyeed inuu isdejiyaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada xanuunka iyo welwelka ka dhashay warbixinta hay-adda nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida ikraan tahliil faarax tan iyo intii ay soo bilaabatay arinta ikraan waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hogaanka hay-adda nisa in ay keenaan xog dhammaystiran siiyeyna waqti ku filan balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida ikraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata caddaymo ku filan ama ka jawaabaysa su-aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska ikraan waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habbooneen ee loo maareeyey kiiska ikraan ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan haddaba aniga oo ka duulaya arrinkan waxaa ummadda soomaaliyeed u caddaynaya in xukuumadda federaalk soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka soomaaliyeed ee ku cad qodobada tobanaad shan iyo tobanaad soddon iyo saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska ikraan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas-uuliyadda isaaran allah subxaana wa tacaala hortiisa waxaan u caddaynayaa qoyska ikraan qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed in xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay in ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad sidaa darteed waxaan farayaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka inuu muddo afartan iyo siddeed saacadood gudaheeda ah uu kusoo gudbiyo warbixin dhammaystiran ee ku saabsan kiiska ikraan tahliil faarax waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay iisoo dhammaystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go-aanka ku habboon lana wadaagi doono dhammaan shacabka soomaaliyeed hadduu ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqdo waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan mas-uuliyad iyo isku duubni lagana fogaado in lagu xadgudbo dadka aan waxba galabsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
tiro hoobiyaal ee welibaa xalay ka dhiyana meelo ku mid ee magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hir shabeelle haanaseyti oo jugtiyo lakadheegay inta badan xaafadaha magaalada jowhar hoobiyaasha weliba la sheegay inuu ka dhiyan goobyo ku mid ahin aagaarka madaxtooyada hirshabeelle xaruntii hay-adda unisef iyo weliba dugsiga sheekh xanafi iyo weliba goobo kale oo ku tirsan xaafadaha horseed iyo hantiwadaag ee magaalada jowhar mas-uuliyiin usoo horkaayo wasiirka amniga maamulka hirshabeelle weliba usakabahay deegaanka baloog oo todobo kilomitr dhiniga bari kagihiga jowhar maleseyti oo lagma leho in hoobiyaasha lahaku tuuri welibana saraakiil ku tirsan lahmaha amnigiiyo sheegaynaa in walkhasaareen ku dhalan hoobiyaasha wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle waraakubay weliba laka sheegay in ciidamada amnigiiyo ka horseedan hoobiyaal iyo ha tuureen al-shabaab qaswadayaasha al-shabaab weliba iska diyaynaa inuu carqaladeeyeen amniga caasimadda hirshabeelle ee jowhar guurad markii hoobiyo ha tuureen laamaha amniga hirshabeelle oo heeganka jara goobihii iyo ha tuureen yamileseti eena kusugan goobihii iyo ha ku tuureen weliba haduruogay ciidanka manajarta khasaare ku dhalada yalka eri war hakubahi wasaaradda amniga hirshabeelle dhanka dambeyntii wasaaradda amniga hirshabeelle weliba ay sheegtay in xaalada magaalada jowhar haddii ay tato degan islamarkaana injarnawal obse ee amni dore e welibana laaku waramaha in ciidamada ammaanka howlgal shaldumuyo ku wadan xaafadaha magaalada jowhar hamiin kooryahayti markii weerar bambaane e iyo ka dhaawacmay xildhibaano ku tirsan hirshabeelle iyo ku dhiyan meelo ku mid e magaalada jowhar welibana ku toosay xilo la filow in dhowaan magaalada seytiyo ka bilaawdan doorashada xildhibaanada aqalka sare guddiga doorashooyinka heer federaal weliba markalaha saarana jadwal cusub oo la xiriira dhinaga doorashooyinka xubnaha ka heriya xildhibaanada aqalka sare weliba doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka qoraal hakubay guddiga weliba la iclaamay in doorashada golaha aqalka sare la qorsheeyay in la gabagabeeyo tumisyeedka bilo sebtembar saasoo kale weliba labaatishanta bilan ee la gudagalo doonay diyaarinta iyo weliba diiwaangelinta guddiga haxulow ergooyinkii weliba musharaxiinta xildhibaanada golaha shacabka kowda bilo oktoobar weliba guddigaiyoo sheeganaa inuu bilaawadaas doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyo oo markaasiyadii laha gabagabeeya doona labaatanka bila novembar dhanka dambeyntan labaatan iyo shanta novembar weliba bilaawadaasa shahaada biyowka xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal weliba dhowr jeer iyo hasaarna jadwal doorasho haneseytio markaas dhaqangalna welibana weli jiray caqabadihii radan dhiki doorashooyinka dalka haneseytio oo xalkadeeroosha iyo ka hulanta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif weliba ku qeybgalay kala fadhiga afartii toddobaad ee shirweynaha arrimaha shaqada iyo weliba shaqaalaha wadamada carabta oo geeka axade ku furmaya magaalada qaahira ee xarunta dalka masar shirkan heerka wasiir ee dalalka jaamacadda carabta oo lakuwada inuu saddex fururay wasaaraha masar mustafa waliba diirada laga saaro doonay xaalan helowka shaqo la-aanta iyo hawajahaas muwaadiniinta wadamada jaamacadda carabta fursado shaqa horumarinta shaqaalaha iyo weliba saameynta covid sagaal wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada cabdiwahaab ugaas xuseen weliba shirkanka tilmaamay inuusa albaabo cusub unfurow sidii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya iskaashi fayla unluweel adalahayti wasaarado dhigsho ee jaamacadda carabta wasiirka oo saasoo kale bogaadiyay doorka safaaradda soomaaliya ee masar weliba uuse kulandaceedal weellada doonay wasiirada dhigshe ee dalalka jaamacadda carabta iyo weliba safiirada ama saraakiila jaamacadda carabta dagaal ku dhihi duleedka kismaayo iyo faahfaahin lakuhelahaya dagaalkan oo jeysaday khasaare shalduwan weliba deegaanka baalsanguuni oo hooseedo magaalada kismaayo ka dhex maray ciidamada daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba xubno ku tirsan ururka al-shabaab dagaalkan weliba ka baagamay kureed markii al-shabaab iyo weeraran saldhig dhawaan ciidamo ku tirsan han jubbaland iyo kusuubsidan meerilanka sow dhulbaraha oo ku tirsan deegaanka farsanguni waliban mareseyti ku dhiyay dagaal dareereeyay in ku badan saacad warar kale helaha walibayo sheegahayna in dagaalka khasaaro ku dhaladay uu seeyay dhaawac hal askari oo ku tirsanka ciidanka jubbaland walibana saraakiil iyo ciidamadii oo sheegayna inay iska difaaceen weerarkii al-shabaab islamarkaana khasaaro xoogan iyo diirsiin deegaanka baazanguni iyo weliba deegaanada kale ee hoosyado magaalada kismaayo waliba mararka qaar ku dheeyay dagaalan dhexeeya ciidamada jubbaland iyo weliba al-shabaab walibana saasoo kale ciidamada jubbaland dhinisho iyo fulyana howlgale kudhin iyo fulyayana howlgale kudhina ah ururka al-shabaab meel dhegeystayaal warka iraan musiinkuha weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo ka dambeyntii shil kudhi shil sababay dhimasho dhaawac weliba ka dhiyay dowlad deegaanka soomaalida shilkan weliba uuse ka dhiyay magaalada jigjiga oo ay xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kureed markiisa guddoomiye baawuryo saarnay mas-uuliyiin welibana ka dhalday khasaaraan iska jara dhimasho dhaawac shilka weliba kuwaay kureed markii uuse guddoomiye baawur nooca raaxada ah ayuu saarnay mas-uuliyiin iyo weliba xubno ku tirsan ururka olan f walibana la sheegay in markaas ka dhimaday shilkaha qof laga magacaabo jiray cabdisaxani cumar oo hayay abaanduulihii ciidamada jabhadda onlf walibana dhaawac culus hadeeray walaalishay goobjoogayaal waliba iyo warbaahinta in sheegana in baabuurka shilka gali uusa burbur xoogan hadeeri walibana dadka ka dhaawacmay shilkaasi tirijiyay isbitaalka sheekh xasan yabaare oo magaalada jowhar magaalada jigjiga ilaa ka dhawaayay magaalada jigjiga iyo weliba deegaanada ku dhow dhow weliba sanadkan lamada kun iyo labaatii kowda hakabada shirarka baawarto walibana shirkan ka dambeeyay uuse ka dhiyay waana ka ahmuday shacab iyo weliba mas-uuliyiin kale dhegeystayaal guud ahaan waliba intaa gabagubay warka hiraan meysin kudhugusaasan idaacadda raadiyaha baydhabo ano maxamed jiiro sandiray saai maxamuud warya farsameeyey warkan warnimada dhegeystayaal inteedan kulmana sidaasoo nabadgelyo